barnaamijka dhallinyarada maanta duqur wanaagsan dhegaystayaal halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a ood ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogga internetka v o a somaali com duhur wanaagsan dhegaystayaal saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa kowdii iyo barkii duhurnimo waa maalin jimco ah kowda bisha nofembar sanadka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya sahre ciidla nuri anigoo ah falastiin axmed iimaan qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mida barnaamijka sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan aanu ku eegayno guurka gabdhihii hore ee soomaalida iyo doorka ay hooyooyinkii hore ee soomaalidu ku lahaayeen qabanqaabada arooska waxaa weyaan hablaha sidii loo guursan jiray hablaha yadaba la arag oo indhahaba la saarin la dooni jiro ina hebel lagu guursan jiray hooyadeed waa ina hebeelo reerkaasi kasoo jeedaabaa lagu guursan jiray layskuna kalsoonaa dee waatay ugu heeseynahayn inaanaan biliya laba hadal kaaga bixin oo raggu baadi gooba beriya arag ku weyda
heesta aan maanta barnaamijka idinkugu haynana waxa ay tahay ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan marka horese warkii dunida qaar ka mida taageerayaasha ururka isis ayaa bilaabay in ay meelo ka mida dunida ka dhigaan bannaanbaxyo waxaa bogga hogaamiyahoodii la dilay ee baraha bulshada lagu soo gudbiyey fariin lagu weydiisanayo dadku inay taageeraan nin aan la sheegin qofka uu yahay sidoo kalena ahnan xiliyadan la ogaan doonin oo u muuqday inuu bedelayo albaqdaadi isis waxay ku dhawaaqday inay doorteen abu ibraahim al haashimi al qurayshi inuu noqdo hogaamiyahooda cusub khamiistii shalay fariin maqala oo ay soo gudbiyeen wakaaladda wararka ee iyaga taageerta ee lagu magacaabo ama waxaana akhrinaya afhayeenka kooxda warkaasi ay soo saareen ayaa sidoo kale lagu xaqiijiyey dhimashada hogaamiyahoodii abubakar al bakdaadi iyo afhayeenkiisii abu xasan al muhaajir kadib markii ay weerareen ciidamada sida gaarka u tababaran ee maraykanka sabtidii degmo ku taalla xuduudka dalka senegaal ayaa loo sameeyey guddi gaara oo ilaalisa ammaanka bulshada dadka dalkaasi soo gelaya iyo weliba dadka burcadda amaba tuugada ah si looga fuujignaado dadka xagjirka ah ee kasoo gudbaya waddanka ay dariska yihiin ee maali guddidan ayaa la sheegay in markii ugu horreysay la hindisay sanadkii labadii kun iyo tobankii hase haatee muddo dheer hirgelinteedu ay wakhti qaadatay haatan si ay si fiican u shaqayso dadka deegaanka ayaa sheegay inay ilaahay uga mahad celinayaan hirgelinta guddigaasi nabadgelyada oo ay sheegeen intii halkaasi laga sameeyey in ay hoosu dhacday tirada dadkii dhaca iyo boobka geysan jiray sidoo kalena ah la hubiyo lana ogaado dadka iskaga gudbaya xuduudaha wadamada senegaal maali iyo muritaaniya kuwaasoo inta badan la sheegay inay kusoo dhex dhuuman jireen dad wada fikradaha xagjirka ah rabshadana ka geysta wadamo kala duwan waxa ay dadka deegaankaasi ku nool ay sheegeen inay xidhiidh wanaagsan la leeyihiin wadamada ay xuduudda la leeyihiin amaba ay iskaga gudbaan xuduudda labadaasi wadan halkaad nagala socotaana dhegaystayaal waa v o a washington markana ku soo dhowaada barnaamijkii sooyaalka dhaqanka waxaa magaalada laascaanood nooga soo diray cabdikariim olol
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijkeenni sooyaalka dhaqanka oo toddobaadkan idinka imanaya magaalada laascanood toddobaadkan waxaa marti noogu ah barnaamijkeenna guddoomiyaha bahweynta haweenka nabadda iyo dhaqanka ee gobolka sool carfi jaamac cali iyo deeqa cali sayraar waxaanu kana diiradda ku saari doonnaa muhiimadda ay lahayd haweenkii hore ee soomaaliyeed siday gabdhaha u dhisi jireen ama marka gabadh laga guursanayo hooyada waxyaabaha looga baahnaa waxaynu sidoo kale ku eegi doonnaa isbeddelka ku yimidda guurka gaar ahaan waxyaabaha iska beddelay haweenku hadda ay arkeen iyo xilliyadii hore guddoomiyaha bahweynta nabadda dhaqanka ee gobolka sool carfi jaamac cali bal carfi waxaad iga warantaa hooyadii soomaaliyeed ama deegaanada soomaalida marka hooyada ay gabadheeda rabto xilligii hore ee miyiga marka laga guursanayo ee gabadha aqalgalkeedu soo dhowaado iyo sida qoyska cusub loo dhisi jiray duurka ay ku lahaayeen haweenku bal nooga war
berigii hore guurkii la gashguursan jiray wuxuu ahaa guur la isgaato oo qabiilku uu marka ugu horeysa ee dhallinyaradu ay kulmayso may ahayn dee sidan kursiga laysula fadhiisanaya habeenkii gidaarkii waxay ahaayeen waa la qoftirsan jirayoo reer hebel gabadhiisa ama heblaayo gabadheeda ama hebel gabadhiisa waa la gaadan jiray gabdhaha waa la raadin jiray ina hebel reer hebel yaa la is odhan jiray marka lays yidhaaho gabadha la isla garto waa loo gola fadhiisan jiray raggii hore u gola fadhiisan jiray markuu gola fadhiisto habeenkaa ama maalintaa gole wanaagsan oo ardaaya ayaa la dhigi jiray oo la xirxiri jiray ardaagaasa habeenkii gabadhii wanaagsanayd ee laysla gartay ayaa reerku uu ku dhamaysan jiray halkaa
sidoo kale barnaamijka sooyaalka dhaqanka waxaa iyadoona nagala qayb qaadanaysaa deeqa cali siraar bal deeqa waxyaabahaad usoo joogtay oo aad ku garaasatay bal nooga waran mahmaabaa jirta la yidhaahdo ragna waa raggii hore hadalla waa intuu yidhi horta sideedaba dad waa dadkii hore dadkan qudhiisu ma xuma laakiin nin waliba wakhtigiisa waahiisu la socda waxaa weyaan hablaha sidii loo guursan jiray hablaha yadaba la arag oo indhahaba la saarin la dooni jiray ina hebel loo guursan jiray hooyadeed waa ina hebeelo reerkaasi kasoo jeedaabaa lagu guursan jiray layskuna kalsoonaa inantaa marka lasoo doono iyadoo aan ninka aanay arag aabaheed u sheego waa ogolaan jirtay wax diidmaa may keeni jirin way xishood badnaayeen hablihii hore lama arki jirin codkoodu wax yar oo tirsan buu ahaa dee waatay ugu heesaynahayn inaanan bil iyo laba hadal kaaga bixin oo raggu baadi gooba beriya arka weyda reeruhu marka ay soo dirsaan waxaa laga yaabaa inanta lagu sheego reerka inaan cidiba arag guurkeedu maalintaa uu yimaado ee gabadhaa la gaato ee laba qabilis hor fadhiisato dee si sharaf lahoo maxaan ku sheegaa dhibaadu wacanoo maxaan ku sheegaa dhowr iyo toban awr oo nooc weliba saaran yahay baa lagu soo maxaan ku sheegay gelbin jiray marka waxa weyan hablihii hore saasay ahaayeen loo gaadan jiray hooyadu inanteeda markeedii horey rabaysatay oo edeb wacan iyo rabaayadu iyo shaadaanay rabaysan dee marka horena inan iskaba socotaa mabay jirin oo iska socoto oo iska tagtaa may jirin inan weliba gurigooda iyo reerkooda dee lagu ogaayo lagu sahansan jiray waxaa jirtay deeqo haweenku ay ku weyneed marka gabadhooda la guursanayo ama gabadha ay dhisayaan bal ka waran qalqaaladay u geli jireen iyo qaabka ay isaga saari jireen xilka weye waxaa lii salaad walba waqtigeeda la tukadaa islaamta inanteeda marka lasoo doonto dee waxay samaysaa waa u howlgashaa waa aqalkii reerka iyo dhibaadii taasuna berigaa wadankeena way ku fududaydo sida dee dhurtanuma nabaad guurina ama ha noqoto mid ay samayso ama mid ay soo iibso ha noqoto ama mid maxaan ku sheegaay muquuno iyo maxaan ku sheegaa aayooyinka iyo dumaashayaasheed laysku muquuniyo wax saa u siiridaan u dhib badan may ahayn laakiin tacabgal bay lahayd waxaan ku noqonanaayeen cafi jaamacale waxaad ka mid tahay hooyooyinka dhaqanka sida weyn u dirsa markii gabadha la guursado oo gurigii labada reer hooyadii ay ka timid gabadhaasi maxaa lagu dari jirayna marka reerkii dadkii hore markuu gabadha reerku kala kala gudoomanayo waxaa lagu dari jiray gabadha horta marka ugu horeysa mare saddex qayda waa inay xidhantahay gabadhu waa inay tusbax cunaabayaa xidhantahay gabadhu waa inay macawis suuciyada ay hawoogan tahay dirayskeedu waa inay laba kabood oo cagbacagah waa inay gashan tahay gabadhu dirayskeeda horta gabadhu saas ayuu ahaa marka la gelbinayo baa reerkooda ku gelbin jiray waxay raacin jirtay hooyadeed marka gabadheeda laga kaxaysanayo oo dee reerkii guursaday kaxaysanayo waxaa la keeni jiray xeeryo xeeryahaasi waxay ahayd ubbo ubooyinkii hore ubooyinka lama qori jirin waxay ahaayeen ubbo la beeray ubooyinka la beeray bay ahayd iyo qumbe afar gees leh sibraar saddex naas leh waxaa lagu dari jiray aqal qalab magac walba leh ayaa lagu dari jiray awrtana dhowr iyo toban iyo dhowr iyo labaatan toonna anigu maan arag mana maqline gabadh la guursaday oo qabiil laga guursaday oo qabiilkaasi gabadhii isna si sharaf leh u dhisaya reerkii kaxaysanayana si sharaf loo kaxaystay dirayskeedu waa sidaa qalabkeeduna waxa weeye laba awr baa ugu qaalisanaa markii ugu horreysa labadaa awr waxay sitaan mid waxa saaran gurgurkii oo uqumbihii leh oo haantii leh oo dhiishii leh oo haruubkii leh oo maalinkan maanta wax walba tii biyaha iyo tii caanahaba leh awrna waxa saaran aqal soomaaligii duubnaa duuqashidii aqalkii duubashida ahaa ee hararada lahaa ee aloolada lahaa ee kabdaha lahaa ee maalinkan maanta saanta ah bahalkii mxuu ahaa dhiinkaa lahaa xarkaha shalqan ee faraqale lahaa yeelaha lahaa kaasaa awrna saaran yahay gabadha sharafkeedu aabbaheedna xalay wuu diyaargareeyey yaradna wuu ka qaatay wanaagsan
deeqa xali seyraar waxyaabo fara badan baa isbedelay dhaqanka guurka magaaladii iyo miyiga dadka jooga dee way kala duwan yihiin bal ka war waxyaabaha isbedelay oo hadda u soo joogtaan guurkan hadeera dee laba ilaha isu hagaajiyana waa jirtaa xaadir waxaanu ahayn kuwo aan bil guri lahayn iminkana labada iska hor timaada waa way isgursatay halkaasaa horta dhaqankii ku lumay guurka hadeera ee islaanta xeero ku dar waxa weeye waxaad arkaysaa ina lagu burburay oo inta lagu burburay oo horta nink waxba ma bixiyo hadda nink waxba ma bixiyo ka ugu weecan baa sarirta qorigaa keensada horta waxaa kale islaamtaa dhiibta ha dhiibta anigu waxaan arkaa marka qaarkood tacab khasaaro intaana bil joogin baaba la yihahda waaba kala tageen waxa oo dhanna waxaa goosgaraynaya barasho la-aanta xaggii reerka inanta iyo xaggii ninku isma baran inanta iyo inanka isma baran dhaqan ahaan laakiin hadeer waa saacad waxaa la isbartaa bal ka waran duurka hadda hooyadu culays badan baa ku dhacay baa la yidhi qaar waxay ku darayaan xeedhiyo qaar waxay ku darayaan alaab aada u fara badan hadda hooyadii iyada oo aan ninkaba aqooninba inanteedii la odhanaya nin baa soo doonay waa loo guurinaya wax allaale wuxuu yahay ma yaqaan habarta islaamtu cid ay waxay tahayba lama yaqaan islaamtana ma yaqaan dabadeedna halkaa burbur xoog laba ka imanaya islaamtu waa qarash garowdoota inantii baa lagaa guursaday halkaa wax badan ha laga bedelo bal ka waran qaabka hooyooyinka hadda jooga gabdhahooda ay u tarbiyadeeyaan dhaqan ahaan waxyaabaha ay kala hadlaan dadkanina maanta waxa weeye wakhti sabaan aynu ku jirro dhaqankiina dib loo celin maayo wixii ay hadeerta ku dhaqmayaanna dhaqan hagaagsan ma aha waxaan anugu leh ama dee aan arkayba aan soo taagnaa ila ninkan garan maynin eh siniinna lama baran jirin oo dadkii horeba siniin qabiilka unba baran jireen gabadh la bartay waa gabadh lala sheekaystooo lala fadhiistooo meel walba joogta gabdhihii hore meel walba ma joogi jirin waxay odhan jirtay naa waa horor ay daba dhexdhex naa waa dugaag ay daba dhexdhex naa wuu ku dili ay daba dhexdhex wax gabdhaha way waanin jirtay naa ka joog intaasoo hoga wuu kula geliye ka joog waa gabadha loo taag waayo gabdhaha dee fudoodku mid waliba waa ku jiraaye laakiin gabadhii waxaa loo baahan yahay gabdhihii daraaci inaan laga kaxayn odagii qabiilkii hooyadii hooyada degan hooyada edaabta leh inaan waliba waa hooyadeed iyo reerkooda iyo adeeradeeda iyo walaalaheed dee sidaa yarad loo siiyo islaamtu markiibay lama siin jirin qaalin waxaa la siin jiray markay gabadhu reerkii ila maanta yarad baa la bixiyey habarta yaradkeedu waa kal dambe ama ay uur yeelatay ama reerkii ku rasmi garowday oy xeryasido oy gurigii tagtay ayuu ninkii abaalgud u siin jiray hooyadeed hooyooyinku hadda waxay xilis ka saaraan sidii ay hantida badan u raacin lahaayeen gabdhaha bal ka waran hadda iyo waxyaabaha isbedelay hadda dhaqanka lagu jiro
de waxay ku daraysaa waxaan sariirta u dhiganayaan hayn bay ku daraysaa waxay ku daraysaa fadhigii waxay ku daraysaa gogashii waxay ku daraysaa maxaan ku sheegaayay electroni oo dhan ama hadduu qasaalad yahay hadduu t v yahay marawaxaday tahay haddii ay tahay maxaan ku sheegaa ilaa iyo kaawiyada ugu yar doorkii hore hooyadu lahayd waxba iskama bedeleen xagga wax ku darka a laakiin waxa ay ku kala wacnaayeen dee dhaqankii furitaankeenu wuu batay hadeer ina yar oo waxaad arkaysaa lgu laba nin bay maraysaa ama nin bay maraysaa haddaa la aroosay waa la furay fudaydka waxay soomaad ku moodaa wax walba say kugu soo galaan bay kaaga baxaan wixii culays kugu soo gala way kugu culusina dabadaad haynaysaa wixii fudayd kugu soo xunsan laashay star shalay baa cayaar kugu soo gashay marka dee hadeerta hooyooyinkii ama gabdhihii geela laga bixin jiray ka war hablihii hooyooyinkii geeda furunka waa yaraa furinba ma jirin ninkii geel baa u muuqda inantiina reer wanaagsan baa lagu sheegay inankiina waa reer wanaagsan ilaahayba waa isu hadeeyey ifan dee dadku ma wada wacnayn laakiin maydho xun baa adana la tigsan jiray soomaad garan iyo ninkii hadda intaasoo halaad bixiyole waraa furi naagta geyli baaba kaaga muuqday ha sii dayn kanna koob shaahi hadduu doono isagoon koob shaahi kaga bixin ba islaantu qarash gelaysaa carfi jaamac cali waxyaabahaad is leedahay hooyadu way ku tababeri jirtay gabadheeda intaysan guriga ka tegin si ay markay guri yeelato oo ay ula tagto qoyska cusub ay samaysanayso muxuu ahaana
wuxuu ahaa ninkeeda iyo reerkeeda sida hooyadeedu dhaqday dee ay eegi jirtay arki jirtay aqalka waa samaysan jirtay iyadaa samaysan jirtay ubada ubada mooyaane waxay samaysan jirtay kabada iyadaa samaysan jirtay cawskana iyadaa samaysan jirtay maalinkan maanta qabadana iyadaa tulan jirtay inan reerka hadhow lagu rari alaabta lagu rari doono iyadaa sii wada ridhi jirtay ridhkeeda iyadaa dhigan jirtay reerkii markaa sidaa loogu raro guriga marka la geeyo hooyo ninku hadalkaaga iyo maqad reerka dibada jaarkaaga ee kula degan reeraha kula deganay ninkaaga markaad la hadlayso yee ku maqle dibadana ninkaaga ha kula hadlay bay kusii waani jirtay markay dee tagto waxay odhan jirtay aabihii hacaay ninka hacaay qabiilkiisana hacaay aabihiina hacaay isagana hacaayin bay odhan jirtay oo iyuu dibadda hadalkaaga u bixi waxay odhan jirtay naaqalka daldaloola waa maxay ninka weelkiisa iyo cuntadiisa gooni ha ahaade oo dadka dadka martida dhiisha martida halkii sur bay odhan jirtay haddii aad ka maqan tahay ninka iyo daduu wataa imane halkaas sur geed baa la suri jira aqalkiisa cidima geli jirin dadkii hore walaalkii waa ka xishoon jira walaalkeed waa ka xishoon jira geedkaasaa wax lagu siin jira de waxaa jirtay markay rabaan in hooyadu ay soo aado gabadha bal ka war oo ay rabto in gabadheedii laga guursaday oo shaytaale loo sheego ay rabto inay timaado taa carfi baa horuu sheegto islaamtu markay uu ku jiro socodku ay inantii qabanayso wax kasta oo muunadahoo reerka lagu muuneeyay soo qaadi jirtay iyada oo shaaximan oo maxaan ku sheegay suuriyow hadyad wacan wada ayay reerka u iman jirtay reerka marka u timaada ee ay maxaan ku sheegay ayaa islaanta markaa sida carfi u sheegtay muquunada delisan jiro waxaa la yidhaahdaa dhabarjab bay odhan jireen deedna qaalintaa qaalintaa geela ugu sida usoo xidhi jiray sharaf iyo wanaag iyo muunad iyo xiiso iyo wanaag baa lagu kala tegi jiray wixii ka dambeeyana saasaa wax lasoo siin jiro islaanta markaanba de wax la siin jiraiyo mar dee uun adigu uun mooyaane islaantuna inanteeda sidaa ay gurigaa kaga dhaqmaysunba inantuna gurigooda keeda ay la tegi jirtay miiga marka laga yimaado dee dadkii magaalooyin bay soo galeen dunidii waxay noqotay inay la jaan qaadaan isbeddelka adduunka oo dhan ka socda bal waxyaabaha maanta hooyooyinka maanta ay la kulmayaan iyo sida ay gabdhahooda ula hadlaan oo kale marka miyiga laga yimaado iyo dhaqankii miyiga aynu marka hore kusoo barbaaray bal ka horan kan maanta ninyow saad og tahayba ilaa dowladii dhexe burjaf waswarurku dhacay islaan iyo caruur isma arkin islaantaasu reerka u shaqaysaa inanta ay guriga kaga tagtay saaka waxaaba laga yaba islaanta mar la soo gasho naxagaad ku maqnayd naxagaa wata iskuulkii baan aaday malcaamadii baan aaday waa hagaagna waa yahayna wax aan qabaa mid iyo dhif ilaahay wanaajiyay dee qoys wanaagsan igu jiraa waa too much laakiin majooritaan siday u badan yihiin haddeer waxaban qababa inaanay waanaba qabin islaantu saaka salaad bay tegaysaa iyadoo daalan bay imanaysa ama iyadoon baqamaysa marba soo wadageliyay waxaaba laga yaaqaa canaan iyo buqinu meeshii ka bilowdo marka waxa weeyaan inta ay wax laysu sheegayaaba waxaan qabaa hooyada u fadhida ee maxaan ku sheegaa wakhtigeedu ugu simay mooyaane hooyada halkaa fadhida inta ay wax u sheegtaaba ilmaha inuu yarayaan malaynaya waxyaabaha sida weyn xilliga hore iyo hadda isu bedelay dhisida qoysaska gaar ahaan marka hooyadu doorkay ku lahayd iyo bulshadu sida isugu xidhnayd oo kale bal ka war bulshadii is haysatay ee maxaan ku sheegaa sidaa miyiga isugu haysatay inaan haddeer jirin baan umalaya u badnayn baan umalaynaya waa la isla dhisaa gabadha hore miyiga marka la ardaa dhigayo ma gurigaa la iman jiray oo gabadha laga soo dooni jira oo hooyadu guriga hagaajin jirtay si raggaas u yimaadaan mise meel kale laisku weydiisan jiray marka gabadha aabaheed bixiyo oo kale maya ee markuu reeruhu ay u yimaadaandan waxadoona geed baa ardaa looga samayn jiray cawsasbaasaa loogu dadbi jiray toddobaale iyo isu joog iyo adduunyo iyo saa loo waxayn jiray halkaasaa lagu wada hadli jiray raggu wada hadli jiray ardaagaasa inanta lagu bixin jiray waxaa jirtaa markaa ay inantaa leeda waa laydin siiyey waday iska tagaan oo soo noqdaan oo ardaad ardaaga ardaageedii ay galaan in habeenkaa waxaa leedaha habeen sarag oo inantii inanka markaa laisu meheriyo habeenkaa inay ardaagaa wada joogaanoo dee dusha laga hareeyayo adduunyahoo dee aad yaabaysa inay joogaan baa laga yaaba carfi jaamac cali waxyaabaha sida weyn hadda aad u hayso dee haweenku ilaa hadda kaa qaataan waxaa ka mid a xeedhiyaha bal ka waran sida hadda loogu daro iyo hooyooyinku xilkaas ka saaraan dee xeryo waa lagu daraa laakiinse xeryaha lagu daraa maaha xeryo aynu ku een inagu ayna ina inaanfacayo oo magac inoo kordhinaya waa fijaano aan midnaba waxa ku jiraa aanay qof aanay afkaagaba aanay gaaraynin waxay waxay soo samaynaysaa labaatan xeedhaan keenay bay odhanaysaa ama shan iyo toban xeedhaan keenay bay odhanaysaa ama afar baan keenay odhanaysaa labaa ka muuqmada aan labaduna waaweyneyn ama afar waxay keenaysaa mid xalwad bay ku ridaysaa mid sabiib bay ku shubaysaa mid afar wasladoodoo yaryaroo jabdhanay ku ridaysaa mid xoogaa yaroo unsiyay ku ridaysaa waxaasoo dhammi waa reeralayn alqasti almuraad naagta waxa iyo reerka ka raaci kara oo sharaf leh waxa weeye joog subaga iyo laba joogoo muqmada faanfaan iyo hebla ka baxan maxaad hebla kaga sharaf badan tahay salool iyobaad keentay iyo iyo bahalkii reerkiina ceeb baad u geysado gabdhaha xeedyaha la siin jir waagii hore barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka jimcaha inagoo soo xidhayna idinka aad iyo aad u mahadsan waxyaabaha deeqaad ku talinaysaan haween ahaan maadaamaad haweenkii sida weyn dhaqanka u hayaadahaydeen maxaa ka mid a bismillaahi raxmaan raxiim waxaa ka mid a horta sidaa carruur sheegtay in dhaqan lubiska la daayo reer burburiskana la daayo hooyada waxaan kula talinayaa wixii inantaa iyo gurigeeda anfici lahaa inanta in ku darto waxaan leeyahay waxii reerka wax u tari lahaa dabadda u bixinoo dadweynaa qaatay abaalla looguma qabo aakhirana uma jiraan hal wadaadada ha loo yeedho aqalka ha lagu akhristo qur-aanka dadkiina iyo tolkii iyo qaraabadiina halkaa ha isugu yimaadeen halkaa ha lagu allabaryo allabarigaa iyo qur-aankaasa anigu aan u sheegayaa gabdhaha iyo hoyooyinkood iyo waalidkood iyo dadkoodaba dhegaystayaal waxaa intaas inugu eeg barnaamijkeeni sooyaalka dhaqanka jimcaha oo toddobaadkan aan kusoo qaadanaynay doorka hooyadu ay ku lahayd marka gabadha laga guursanayo waxaana barnaamijka sooyaalka dhaqanka jimcaha marti noogu ahaa gudoomiyaha bahweynta nabadda ee gobolka sool carfi jaamac cali iyo deeqa cali seyraar oo ka mid ah haweenka gobolka sool barnaamijkaasi mid la mida intaannu ku kulmi doonno dhammaantay waxaan idinkaga tegaynaa sidaasii nabadgelyo
aad buu mahadsanyay cabdikariim olol oo nala socotiynayay barnaamijkaasi sooyaalka dhaqanka halkaad ka dhagaysanaysaan waa v o a washington haatana ku soo dhowaada ciyaarihii waxaa inoo soo diyaariyey jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal haddii aynu ku horreyno difaaca naadiga kubadda cagta barcelona gerald bike ayaa waxa uu sheegay in barcelona ay samaysay iskuday kasta oo la doonayeen in ay kula soo wareegto ciiryahankoodii hore neymar oo ku biiray sanadkii naadiga b s g ee dalka faransiiska hase yeeshee xilli ciyaareedkan inta uusan bilaabin naadiga barcelona ay si weyn u doondoonaysay bike ayaa sheegay in ciyaaryahanada naadiga barcelona ay aqbali lahaayeen in mushaharaadkooda dib loo dhigo haddii taasi ay caawinayso xeerka maaliyadeed ee ciyaaraha ee u degsan kooxaha si markaasi ciyaartooy ay ula soo wareegaan laakiin taa maysan dhicin oo ciyaaryahankaasi waddanka braziil u dhashay weli waxa uu sii joogay naadi kubadda cagta ee b s d ee waddanka faransiiska ciyaaryahan lionel messin waxa uu dib ugu laabanaya xulka waddanka argentina kadib markii la ganaaxay saddex kulan oo xulkiisa uusan u safan karaynin kadib markii cooba america ee lagu qabtay waddanka braziil uu si weyn u dhaleeceeyey garsoorayaashii ciyaaraha kuna tilmaamay kuwo musuq maasuq ku dhaqmay waxa uu ciyaari doonaa kulamada saaxiibtinimo ee dalalka braziil iyo uruguay ay argentin la yeelan doonaan argentina ayaa waddanka braziil ciyaari doonta shan iyo tobanka novembar halka uruguayna ay israel kula dheeli doonto sideed tobanka novembar b s g maanta waxay la dheeli doontaa naadiga yon ee waddanka faransiiska horyaalka dalkaasi faransiiska kulamo kale ayaa maalinta brito dhici doona haddii aynu horyaalka dalkaasi ingiriiska eegno naadiga barnmouth ayaa la dheli doonta naadiga manchester united arsenal iyo wolves ayaa wada ballansan aston villa waxay la ciyaari doontaa naadiga liverpool brighton and half albion waxa ay la ciyaari doontaa naadiga norwich southampton waxay u socdaali doontaa naadiga manchester city halka sheffield united ay la ciyaari doontaa naadiga banley west ham iyo newcastle ayaa sidoo kale ballansan kulanka ugu dambeeyey kulamada beri dhici doona horyaalka dalkaasi ingiriiska chelsea ayaa u socdaali doontaa naadiga kubadda cagta watford seri aadana naadiga rome ayaa la ciyaari doontaa naadiga napoli waa kulan xiise badan bolonya waxa ay martigelin doontaa naadiga inter torino iyo yuventus ayaa sidoo kale beri is arki doona liigaha dalka spain sbanyol ayaa la ciyaari doonta naadiga valencia levente ayaa martigelin doonta naadiga barcelona sevilla iyo atletico madrid ayaa kulan indhaha lagu hayo halka kulanka ugu dambeeya kulamada beri dhici doona horyaalka dalkaasi spain uu yahay real madrid oo gegadeeda ku martigelin doonta naadiga real bets waxyaabaha kusoo koray natiijooyinkanna waad idiin soo gudbin doonaa xubinta ciyaaraha dhegeystayaal halkaa haynoo joogto
halkaad nagala socotaana waa v o a washington markana dhinacii heesaha cododka macaan ee maryan mursal iyo cabdiraxmaan oday heestuna waa heestii beri hore heestaasi ayaanu ku soo gabagabeynaynaa idaacadeedii duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waa codadka maryan mursal ciise iyo mukhtaar oday intaynu mar kale hawada ku kulmayno waa falastiin axmed iimaan iyo anigoo sahre ciidla nuur iyo maxamed cabdi sandheer oo isku dubaridkii farsamada inoo jooga waxaan idin leenahay dhammaantiin sidaa iyo jimco wanaagsan people